weerarka oo ahaa dhabagal ayaa lagu qaaday gaari rakaaba oo marayay miyiga galbeedka gobolka mudug kaasi oo ku sii jeeday degmada goldogob waxaana wararka ay sheegayaa in weerarkaasi uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac loo geystay dadkii rakaabka ahaa ee la socday gaariga inta la xaqiijiyey saddex ruux oo mid ay tahay haweeney ayaa ku dhintay weerarka waxaa sidoo kale ku dhaawacmay wadihii gaariga sida dadka deegaanka ay v o a u sheegeen waxaa goobta ka baxsaday kooxihii weerarka geystay weerarada jidgalka ee ka dhaca galbeedka gobolka mudug ayaa soo laalaabtay waxaana inta badan weeraradaasi geysta maleeshiyaad hubaysan mana jirto tillaabooyin amniga lagu xaqiijinaya oo maamulada gobolka ka arrimiya ay ka qaadeen dhacdooyinkaasi ha yeeshee galmudug iyo puntland ayaa xoogga saaray xaqiijinta amniga gaalkacyo dhinaca kale wararka laga heliyo degmada balambal ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in isku dhac dhex maray maleeshiya beeleed hubaysan oo halkaa wada degan uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii ishayay waxaana sidoo kale isku dhacaasi uu daba joogay dil sagaalkii bishan guriceel loogu geystay mid ka mid ah xubnaha ergada beelaha ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta galmudug hase ahaatee dilkaa kadib ayaa laba ruux lagu dilay duleedka degmada balambal ee gobolka galgaduud xuseen liibaan warsame gudoomiyaha degmada balambal ee gobolka galgaduud ayaa v o a uga warbixiyey xiisada ka taagan balambal degmadan balamballe deegaamada maaragtay udhexeeya ayada iyo guraceel yaa waxaa kusoo noqnoqday shaqaaqooyin ma garata oo dadku wada degan yahay shacabka marka waxaan isleenahay waxaa wax badan la isku dayay in la xaliyo oo bahalka la yidhaahdo shirar fara badan baa la qabtay oo nabadeed oo degmadan hadda aan joogo balambale lagu qabtay waxba kama caanacsaan waxba ka suuroobi waayeen ma garan mar walba waxaa la dilayaa qof mar waxaa la dilayaa laba qof mar waxaa la dilaya saddex qof mar waxaa la dhaawacaya qof sidaasay ahayd waxaan is leeyahay waa barnaamij maaragtay aan weli salkiisi lasoo xaarin oo dadka isdilaya oo reer miyiga wada degan ka korayaan weeyaan isleeyahay ma garan innagoo waxaan ku filannahay hal dhinac inaan joojino yaan ku filannahay mar haddaad dhinaca aan joojiso aad joogto dhinacii kale awoodda male aad ku joojiso ma garatay marka waxba tari mayso joojintii dhinacan aad joojisay waxba ma tarayso waa in la helo laba nidaam oo ka wada shaqaysa halkan iyo dhanka kale odayaasha dhaqanka dhinaca xiriir ma lama samayseen
ha wax badan baan la samaynay wax badan baan la samaynay ayaga laftigooda waxaan is leenahay ogaa waxaad moodaa barnaamijka xagga ka jira iyo odayaasha tayadoodu in barnaamijka xagga ka jira uu xoog badan yahay sababtoo ah odayaashu aad bay dadaal u geliyeen dadaal badan bay geliyeen juhdi badan bay geliyeen aad bay uga hawlgaleen inay arrintaa joojiyaan oo aysan mar dambe soo noqon haddana dee odayaashu ciidan ma ahan dadka ma waardiyeynayaan moogta way ka fara baxsanaysaa hadba way ka fara baxsanaysaa shir dib u heshiisiin ayaa ka socda degmada dhuusamareed duqaydii dhaqanka deegaanada dhammaantood waxa ay fadhiyaan dhuusamareed dib u heshiisiin baana lagu howlan yahay arrintaas si loo soo dhameeyo miyaynan habbooneen in aad gogashii iyo xaaladii aada u gudbisaan duqaydii dhaqanka ee fadhisay dhuusamareed iyo madaxdii dowladdaba yo waa u gudbinay madaxda iyo duqaydu labadu waa ka warqaaban deegaanku waa deegaamadoodii dadkuna waa dadkoodii meel walbana taleefon baa yaallo way ka warqabaan kolley iyo kolleyba waxaan suuro gelin weli muddada la imaan lahaabaan yaan yaan yaan suuro gelin midda kale dee waad garanaysaa oo meesha waxaa ka maqan maamulkii galmudug oo la adeegsan lahaa oo dadka u shaqayn lahaa oo dadka kuwa xaggaana u tegi lahaa kuwaana u imaan lahaa oo cidda gardaran qaban lahaa oo cidda gar leh gartooda siin lahaa oo dadka garsoorka u ahaan lahaa oo dowladda dhexe wixii ay u baahdaan oo amniga loo soo marsiin lahaa maamulkii dhexaad meesha ka maqan oo galmudug ma garad cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb